maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in xuduud ay kala dhex dhigeen gobolada shabeellada dhexe iyo banaadir iyagoo sheegay inay ka baqayaan in lagu soo siqo gobolka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa deegaan hoostaga balcad waxay dhagax dhigeen derbi weyn oo ay sheegeen inuu kala barayo gobolada shabeellada dhexe iyo banaadir maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha magaalada balcad ee maamulka hirshabeelle ayaa ka mid ahaa dadka ka hadlay goobta laga sameeyey suuhdinta waxaa noo suurto gashay inaa xadka u dhexeeyo gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe qaybta ceel cadde inaa maanta ka dahfurno oo ka dhagax dhigno aargo weyn oo muujinayso astaantii xuduudnimo ee labada gobol ee gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe argadaas oo ay iska kaashanayaan hirgelinteeda maamulka degmada balcad iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe uu wakiil looga yahay guddoomiyaha gobolka argadaas oo lagu xadaynayo xadkii maadaama dhulkii kaawooyin laga qoday oo in muddaa u baaba'ay xadahii hore ay baaba'een xadkaas oo muhiim u ah bulshada ee ku goyshta waddadan amba dalxiiska u socoto iyo maamulada oo ay isqabqabsiyadii dhuleed amba xaaladihii geli lahayn ay caddaynayso tallaabadan ayaa qayb ka ah xuduudaha lakala dhex dhigayo ummadda soomaaliyeed si dhexdooda cadaawad looga abuuro mustaqbalka dhowna oo gobol weliba uu sheegto inuu yahay dowlad madax bannaan